inta laga gaadhaya laba iyo tobanka caawa iyadoo aynu si aanbaqaadayno dhegaystayaal baahinteena reediyo muqdisho hase yeeshee saacadda reediyo muqdisho ayaa waxaa soo gaadhay sagaalkii iyo barhkii habeennimo habeen kasta markay saacaddu hadahan oo kale tahay marka laga reebo habeennimada jimcaha waxa aa wada dhegaysataan barnaamijka bandhigga raadiyaha waxaana saacaddan hadahan oo kale idinla socodsiinaya wariyahayaga maxamed daahir degene aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq xaaji suleymaan bismi illaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo caawa aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada oo idinkaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ismaqal wanaagsan iyo mar kale khiyaarta hawada nagala socotaay caawa qodobada barnaamijkaannu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya waxgaradka reer muqdisho oo go'aan ka soo saaray shir ay isugu yimaadeen maanta oo looga hadlay qalalaase laga cabsi qabo inuu ka dhaco bannaanbax la qorshaynayay berrito in lagu qabto magaalada muqdisho haddaba maxaa ka mida qodobadu waxgaradku ay dalbadeen maxaa ka mida farriimaha ay ka soo saareen ka soo jeedinayaan shirkaasi barnaamijkayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka gorgor ayaa gacanta ku dhigay maleeshiyo ka tirsanaa al-shabaab iyadoo ay sidoo kalena halkaa ku dileen horjooge ka tirsanaa maleeshiyadaasi haddaba waa xaggii halka uu dagaalkaasi ka dhacay barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan qodobbadeenna kale waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lagu weeraray shirkad wada shaqayn la leh hay-adaha qaramada midoobey ee ku sugan magaalada muqdisho haddaba khasaare inteeleg baa ka dhashay qaraxaasi barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo soo kormeeray deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo laga soo sheegayo dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah ayaa warbixin ka soo saaray safarkoodii haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha ay ku soo arkeen gobolkaasi iyo deegaannadii ay soo mareen barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa waraysiga quseeya arrintaasi waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo deeqo gargaar oo kala duwan gaarsiisay deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobollada gedo iyo bakool halkaasi oo dadka ku nool ay dareemayaan xaalad nolol xumo jawaabtaasi dowladda soomaaliya ay ka bixisay cabashadaasi oo lagu oo ahayd raashin gargaar oo la gaarsiiyey halkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaannu sidoo kale idiin soo gudbin doonnaa dhegaystayaal mas-uuliyiin dalka xilal ka soo qabtay oo cambaareeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana ku baaqay in la xoojiyo la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab si looga hor tago qaraxyada iyo weerarrada ay dalka ka fulinayaan barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa qodobbadaasi waxaynu ku soo kordhay ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeennii bandhigga waraysyada reediyo muqdisho waa hagaag dhegaystayaal haddii aannu ku horrayno waxgaradka ku nool magaalada muqdisho islamarkaasina matala beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka banaadir ayaa shir maanta ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay ka wada hadleen qodobo dhowro ay ka mid yihiin bannaanbaxyo la qorsheynayey berrito in lagu qabtay magaalada muqdisho ay sheegeen in la baajiyey oo dib loo qaban doono waxa ay sheegeen inaysan doonaynin qalalaaso in laga sameeyo magaalada muqdisho islamarkaasina uu dhiig ku daato caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo ah hoyga dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay sheegeen in ay ka dalbadeen cid weliba oo doonaysa dibadbaxaasi in dib loo dhigo si aysan dalka dhibaatooyin uga dhicin haddaba qaar ka mid a waxgaradkaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen sababta ay bannaanbaxa u diidayaan
jiray ee ku saabsanaa mudaaharaadka inaan go-aan midaysan ka gaarnay kulley waxbaan dareennay waxaa la yidhahdaa waa yiilku maalintii u baqaa caruurtuna habeenkii marka waxyaabahaas markaan dareennana wiilasheenna waa u nimid dareenkeenaan u muujinnay wafti badanaan qaadanay aadaan u mahadcelinaynaa waxaana maanta rabnaa inaan maanta ku faanno oo aan dhahno wax badanaa leeyihi dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahan koonfurta dadkooda ma maqlaan dhaqankaa waxaan rab maarka maanta maqaatin oo tahay wiilashaana ee maarka ugu ducaynaa inay yihiin maarka intaas kadib waxaa laasla qaatay hogaanka dhaqanku codsiga oo codsaday oo ahaa inay maaragtay la wareegaan arrinta mudaharaadka wiilasha ay ka codsadeen axadana aan gogolinno farsamo ahaanna aan uga hadalno kadibna halkaas farsamada kasoo baxda itijaaha iyo qaabka loo sii wajihi doono marka taas maalinta xadda ayaad naga sugaysaan go-aankaas odayaashaan hogaaminaya insha allahu tacaala gawashaas iga dhigaaya maantana gawashaan iga dhiga oo wacay birrina iga xaddana iga dhigi doona halkaas ayana itijaaha mudaaharaadka kasoo bixi doonaa shacabka soomaaliyeed waxaan maaragta leenahay nabad ku ku seexda kuna soo toosa dadkiinuna insha allahu tacaala iyagoo midahay waxay iyagu go-aansadeen ay samayn doonaan yaa cabsanayay jirin waxuu dhaha waa la wiilsan yahay mudaaharaadka aadaa lagu wiilsanaya nabadgelyo xumay dhibaataa laga baqaayay weli dadkaani aada u dhibanaayeen mid cudur haayo mid aan maaragtay gaajo hayso mid maaragtay dhibaato kale hayso iyo colaad wax kasta wixii xumaano dhan baa dadkan maaragtay u midowday marka mar rabna inaan anagu gacmeen haddana wax kale ugu darno waana mahadsantii wiilasheenna waa ducaysan waana mahadsan yihiin saasna ummadda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waana waana soo sheegaynaa xad insha allah
bulshadeeda iyo dhaqankooda u muujiyaan taasaana waxaan isleenahay wax saamayn ku yeelan doona dadkan jiritaankooda iyo masiirkooda ayay u muuqaneen marka mar koowaad iyo mar labaadba waa u mahad celihaynaa waana soo dhaweynaynaa aqbalaadta ay naga aqbaleen annaguna waxaan ballan qaadaynaa arrintaas inaan daacad ka noqono si hufanna aan ugala shaqayno wixii suurtagal oo ku saabsan banaanbaxa oon laga maarmi karin marka intaasaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo gobolka baraandeg u sheegno iyo madaxda kala duwan oo arrintan aada u danaynaysa marka mar koowaad iyo mar labaad waa mahadsantihiin aada wabilaahi tawfiiq
asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo guddiga meesha fadhiya ee mas-uuliyiinta kala duwan ee aadka iyo aadkan ugu qiimaha badan ay horkacayaan codsigii salaadiinta iyo duubabka iyo odayaasha ay usoo jeediyeenna laga aqbalay waa u mahad celinaya waxaan kale oo ummadda soomaaliyeed oo danaynaysay banaanbaxaan berri inuu dhaco waxaan rabaa meesha inaan ka caddeeyo waxaan isla qaadanay guddiga iyo duubabka dhaqanka ugaasyada hormuudka ka yihiin in banaanbaxaas berri dib looga dhigo oo berri banaanbaxaas uu baaqday waxaan kaloo ku ballannay maalinta axadda ah inaan shir isugu nimaad goobtaan aan fadhinno ee khiyaarta aadka u qiimaha badan oo aan ognahay dad badan oo mas-uuliyiina iyo ayaga laftigooda maqaamka iyo mas-uuliyadda ay ku dhex leeyihiin deegaankan
Thank you.
waa hagaag dhegeystayaal gobolka shabeellaha hoose haddii aanu eegno ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada udhegle ee gobolkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay weerar ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolkaasi oo hoos yimaada degmada udhegle halkaas oo ku dhuumaalaysanayeen maleeshiya oo ka tirsan al-shabaab waxaa wararku ay sheegayaan in halkaasi ciidanku ay ku dileen horjooge ka tirsanaa maleeshiyadaasi kaasi oo lagu magacaabo sheekh aadan waxaana wararku ay sheegayaan in eh, ciidanku ay sidoo kale tageen deegaano kale oo maleeshiyadu ay ku dhuumaalaysanayeen waxaa jira howlgallo dheeraad ah oo laga sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo weli ay ciidamadu ku sugan yihiin degmada udhegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaana ah fariisimaha ugu weyn ee ciidanka xoogga dalka ay joogaan halkaasi oo ah goob nabad ah haddaba isla wararka udhegle haddii aanu sii eegno xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan booqday degmada udhegle isaga iyo guddoomiyaha degmada waxaana ay soo eegeen cabashooyin dhowr oo ka tagan degmadaasi xildhibaan nuur siidow baaba oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa telefoonka igu warramay waxaana marka hore aan weydiiyey warbixinadii ay ka keeneen degmada udhegle
bismillahi raxmaan iraxiim maalaqsanahay daahir degene adiga iyo bahda raadiyo muqdisho idin salaamaya sida aad ka warqabto waxaan safar sheedaa aan ku tagnay degmada udhegle runtii xaalada degmada amni ahaan iyo dadkii shacabkii aada iyo aad ay u wanaagsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa annaga safarkeyga waxaan ku tagnay safar dhulka ah ayaan ku suslaabanay oon hadda ku sugannaha magaalada muqdisho runtii degmada awdheegle waxay sameyneysaa horumar ballaaran oo yani oo dhinaca adeegyada dowladda ah degmadu waxaa loo sameeyey adeegii ama imkaaniyaadkii guud ee degmooyinka ay lahaayeen amniyana runtii aada u fiican tahay inkastoo ay ka jiraan maxaan ku idhahdaa ay saameyn ku yeelatay biila-aan jirtay iyo abaarta
waa gartay ee biyola'aantaasi ayaa ugu weyn dabcan baahida hadda jirta inkastoo amnigii wax laga qabtay ee bal maxaa arrintaa idinkaga qorshaysan
insha allahu tacaala ilaahay hadduu raali ka noqdo baaqi badanaan jeedinay maalmaana kasoo wareegatay waxaana sida uu qorsheenu yahay hadduu ilaahay raali ka noqdo maalmo dhow la bilaabayaa oo celal bileedyo waxaan kaloo had yartaan aan ku dhaqaaqnay maadaama xarumihii dowladda la dhisay dhammaantoodii xaruntii degmada ay ku dhex taalo ceelbiyood iyo saldhiggii booliiska waxaan samaynaynaa tubooyin biyaha kasoo bixiya ee xarunta degmada banaanka ayaa waxaan dhigi doonaa biy tubooyinkaas oo dadku ay ka arooran doonaan biyaha iyo xaruntii saldhigga oo iyaduna laga soo bixin doono ilaa iyo saddex tubooyin waaweyn oo banaanka maaragtay ee shishe sidii dadku biyihii xoogaa yar ay gargaar ay ugu noqon doonto maadaama muddo ay qaadanayso qodista ceelasha waxaan ugu talagalnay kuwaas inay first aid noqdaan gargaar deg deg ay u noqdaan dadka oo biyuhu ay ka aroortaan qorshaheediina waa ku dhaqaaqnay alaabteediina waa la geeyey injineeradii shaqadaas qaban lahaayeenna hadduu ilaahay do insha allah u howlgalayaan sida ugu dhaqsiyaha badan
waa gartay ee degmada udheegle waxay ka mid tahay degmooyinka lagu yaqaano ee beeraha waa dhul beeraley ah waa dad beer falata ah cabashooyin badan ayaa ka jira dhinaca ee beeraha arrintaa ee maxaad ka soo aragteen
walaalow horta mushkiladda ugu weyn oo jirtaa waxay tahay degmada maadaama ayna lahayn biyihii maxaan ku idhahda wadiigu bursan yahay beeruhuna waxaa asal u ah oo sidoodiiba asalkooda u yahay ceelal ceelal biyood andhehe andhehe biyihii nabaad dalagu ma soo bixi karo haddaana biyo la helin marka cabashadu ugu weyn waa biyaha biyahaasoo insha allahu tacaala leelaana wax walba way kaafin karaan
waa tahay bal dhinaca koonfur galbeed ciidan lafteeda ee- ee maxaa ilaa hadda ee, ee, horumarin ah oo maamul ah oo ay ka samaysay ee, ama ay ugu tala gashay degmada udheegle wallaahi horta degmada mar dhow waxay ahayd degmadii ugu dambeysay ee laga xureeyo qoryaha nabaddiidka ah uu ku mahadsan yahay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen baahidii ugu weyneed ee degmadu ay qabtay oo degmo kastana markii laga xureeyo qolyaha nabaddiidka ah markay soo gudbiyaan baahiyadoodii sida ugu dhaqsiyaha badanaa loogu jawaabay dadka ay maanta wax ku maqan yihiin oy wax ku dhiman yihiin waa shacabka dowladdii mas-uuliyadeedii way gudatay iskuuladii waa loo dayactiray xarun degmo oo degmada weligeed aanay yeelanin xarun degmaa loo sameeyey saldhig booliis oo weligeed aanay yeelana loo dhisay saldhig macmal ay lahaan jirtay markii hore weliba si casriga ayaa loo qalabeeyey m c h kii maxaanku yidhahdaa oo markii hore isaga iska ahaa mid macmala m c h caalamiga loo dhisay si heer sarena waa loo qalabeeyey dowladdii waxaan dhihi karnaa mas-uuliyaddeedii way ka soo baxday intii howlahaas la howlgeliyeyna waxaa kasoo wareegtay muddo hal sanaa sanadkaasna qof shacaba oo loogu faa'iideeyey xarumahaasi ma jiraan sababtoo ah shacabkii iyagaa laga rabaa inay wixii dowladdu ay u keentay ay ka faa'iidaystaan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala oon dowladduna aan anagoo la kaashanayna iyo shacabkii iyagoo iskaashan doona in la howlgeliyo xarumihii dowladda laga dhisay degmada awdheegle annaga stateka wax hadda noogu dhiman oo aan ahayn biyahaas inay naga saacidaan wax kale ma jiraan howlahaasoon la qabanin oo maxaanku yidhahdaa howlihii hore loo qabtay oon dadka shacabka ayna ka faa'iidaysanna wax kale ma imaan karaan kiyaaba weli qabi ku ah oo shacabkii ayagaa laga sugayaa inay howlahaasi ay ay ka shaqaysiiyaan
waa tahay bal dhinaca dadweynaha qaarkood waxay noo sheegeen in magaalada amnigeeda uu fiican yahay laakiin ciidanka gorgorna ay joogaan iyo xoogga dalka soomaaliyeed balse aysan jirin goob loogu talagalay in dadka dacwada loogu qaado sida saldhigii booliiska oo kale inkastoo saldhigu dhisan yahay haddana ma joogo ciidan shaqeeya arrintaa maxay dowladda ugu talagashay
walaalo waa mahadsan tahay ciidamadu oo gorgor iyo danab iyo kuwii ciidamada qalabka sida khaasatan ciidamada xoogga meesha jooga waa fahmi kartaa waa ciidan difaac oo yacni ma aha ciidan booliis oo loogu talagalay shacabka inay maxaanku yidhahdaa dacwadaha iyo waxa ay ka shaqeeyaan shaqadaas waxaa iskale ciidankii booliiska taliyihii booliiska waan iska ragnay arrinka maalinkii dhaweydna baaqaan u jeedinay insha allahu tacaala sidii uu inoogu wargeliyey maalmahan dhow ciidan booliisa oo degmadu ay leedahay ayaa loo diri doonaa waxayna ka howlgali doonaan saldhigii booliiska insha allahu tacaala ciidamadu waa ciidan milatary kuwa hadda jooga ayagaa isku ah ciidankii booliiska kuwii maxaanku yidhahdaa difaaca kuwii maxaan wax walba ayagaa hadda isku qabtaa waa all in one marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala gaabka bannaan ee ciidanka booliiska ay leeyihiin in la buuxin doono
hagag dhegeystayaal barnaamijka bandhiga wareysiyada ayaad dhegeysaneysaan halkaad nagala socotaanna waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya sidaad hordhaca barnaamijkeena ku maqlayseen waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho ayaa waxa ay soo jeediyeen inaan lagu dagaalamayn magaalada muqdisho islamarkaasina la dib dhigo banaanbaxa berrito la qorsheynayay haddaba raggaasi digniintaa soo jeedinaya baaqaana diraya waxaa ka mid ah malaaq nuur maxamed cali oo isaguna faahfaahin ka bixiya aragsida uu ku qabo banaanbaxa berrito ee odayaashu ay joojiyeen
idaacadda raadiga muqdisho iyo adigaba maalin ku salaamayaa dhammaan arrinkaas aniga raalligeyga markaan ka cabiro waxay ku habboon tahay in laga taxadiro magaalada muqdisho xilli xasaasiay ku jirtaa shacabkuna xaalad adag uu ku jiraa waxaa weliba intaas sii dheer cadow cadow jiro oo maxay ka faa'iidaysanayo waxyaabahaas dhaxdooda ka faa'iidaysanayo sidaas aawadeed waxaan ku talinayaa in arrinkaas aad looga taxadiro nabadoonnada iyo suldaamada iyo ragga dhaqanka oo haddaba galay arrintaas inaysan eermayn intaasaan aniga ee, hal qof oo waxgaaraan wuxuu nooga dhib badan yahay ee, wax kastuu nooga dhib badan yahay oo oo oo mudaharaad lagu soo horinayo dadkan hadal uma dhimo waxay ka hadleen qoraa bulshaday ka hadlaan afar labaatan saacay hadlaan ee, in ayaga maqaarkooda laamiga la keeno waxba igama dhex muuqdaan marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay taxadir
waa gartay ee, maxaa ee, ka dhici kara oo laga faa'iidi karaa baad is leedahay ee, qalalaasa hadda mar kale dalka ka dhaca
wallahi anigu markaan eh, ninka la yidhaahdo eh, kaaga hadlataas maxamed owka malaaq ahaan qof war u dhiman yahay oo hadda hadlaydo oo- oo- oo shibanaa jirto hadda hadal dirita inay hadasho u gaahsan ma jirtaan qabaa dadku waa hadleen qofka waxay sheegi rabto waa sheegtay wax iyada urur noqoto wax soomaalida ay ugu danayeysa ha noqotee war shidan oo dirita warkeeda hala arka la leeyahay ma jirto sidaas aawadeed ee, haddii la soo baxo ummadda magaalada muqdisho banaanka la iskugu keeno maxaa imaan karo dadkii guryaha laga soo baxshay ma ku sama noqon karaan waa ra'liga kaas waxaan anigu ahay ii taargadgaraysan cadowga guud ee soomaaliyeed kaasoo asagana dana kala wato kaas waayo midka aan taargadgaraya aniga
waa tahay ee, maadaama hadda ee, dadku odayaasha dhaqanka oo adiga aad ka mid tahayba aad ka digaysaan berrito bannaanbaxa in la qabto ee, ee, ee, ma ma isleedihiin marka ee, ee, dalabkiinaas waa dhaqan geli karaa
wallahi odayaasha dhaqanka ee, waa meeshii ugu dambeeyay waaye odayaasha dhaqanka warkooda hala qaato taladooda hala qaato ee, ayagu ku talimaayaan dadkan ee, waa aabayaashu waa ninka la yidhaahdo waa dadka aan isleeyahay kooda ninka ka dambeeya iyo nabaddaamada arrinkaas in looga dambeeyo meeshay dhigaan ciddi ka bedesho ama dhaafiso waa ninka la yidhaahdo waxba ka soo kordhi mayso marka dhaqanka ha loogu sino ee, laablakaca ha la yareeyo magaaladuna waxa kale oo ka kafan dayna ay kala daadana soo kordhana ima muuqdaana waxa hadda la hayay taliyaarag
waa gartay marka ee, shacabka soomaaliyeed ee haddana dhegaysanaya iyo dhammaan ummadda maxaad usoo jeedinaysaa
waxaan gebagabadii ku daaqaa baharaad waxa weeye ninka la yidhaahdo shacab u rabta siyaan hay inuu noqohaa mana xakamay kartid ummadda xamar ku jirta haddaad meel iskugu keento xakamay kartid meeshaad la rabta meel aan haynay aadi kartaa sidaas aawadeed ee, labada gees oo loo kala hadlaana waxaa leeyahay war ilaahay haydinta su-aal doonaad saarantihiin laba laba ma noqon kartaan ee, waxaan leenahay cadow guud aan leenahay cadowgaas ilaahay haydin tuso idinka ha isu jeedina intaasaan ku talinaa ee, maxaa yeelay fudeedna hore loo soo dilay maanta iyo fudeed in dhabno wax kasta waa in la dhudhumiyo oo si degan maxaa yeelay meel laysula dhigo odayaashana ha loo daayo taladayda waa intaas waa odayaasha dhaqanka ha looga dambeeyo iyo culamaa diinka
Thank
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka bandhiga wareysyada reedi muqdisho dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan idinku dhaafayaa hees wada inaad u xiisa badan tan iyo intaanu mar kale dib u kulmi doonno akhyaartaa wada naga dhegeysatay dhammaantiinba nabadgelyo
Maya. Maya.